wcalaa alih wasaxbi wasallam ajmaciin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo dhammaan asxaabta kale asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu salaanka bacdi waxaa waxaan yaro dhibsanayaa waxa aan ku jiro iyo nooca loo fakerayo waxaad moodaa inay aad u kala duwan yihiin waxaan ku talin lahaa afar iyo labaatan saac oon qoraxda istaagna in amara la soo rogo afar iyo labaatan saacood baruurdiiqa inaan qoraxda tagno oon qoraxda istaagno oo intaan qoraxda u baxna aynu taagtaagno si aan baruurdiiq uga dhigno qoladii dhibatay iyo wixii ilaahay dhibaatada uu gaadhsiiya qaraxa ku dhintay fikirkaa waxaan rabaa inaan soo jeediyo waxaanan garanaynin inaan istaagno oo daqiiqad la aamuso meeshay diinta kasoo gasheen meeshaan dhaqan ay noogu ahayd in la ii sheego rag baan dagaalamaynaa waan isagnaa diin bay noo sheeganayaan waxaan rabnaa inaan diin u sheegano oon kula dagaalano dadkanaga u sheegno waxaan inuu baadil yahay oonu diinahayn sida gaaladii baa intaan istaagnana aan aamusno aan foorarsanno aan sidan yeelno horaxaas diin ma ah ma nimankaa tabriir u samaynaysaan ma iyagaa rabtaan inaad dhiig innaga u banaysaan nimankan iyagii baa inxiraafay oo manhajkii ka lexday oo diintii ka baxay annana aan aamusnaan leenahayo daqiiqadaan istaagno fadlan waxaan idinka codsanayaa dhaqankaasi ma aha dhaqan islaamka shaqo kuleh ha la joojiyo rag baan isagnaa aan iska cel weer cas oo la xidho calaamad la qaato isnasays waxba ma samaynayso aan rag iska celino rag baan isagnaa diin bay sheeganayaan aan ka faa'iidaysano aan culimada kicinno dadku ha kaceen hooyooyinku ha hadleen ururada bulshadu ha laado dadkii aan abaabulno dagaal galno waan cas baan qaadanay madaxaan ka xidhanay qoraxdaan istaagnay waan aamusnay maxay soo kordhinaysaa ana waxay la tahay waan riyoonaynaa guryo qabow baad ku jirtaan maalin walbaan isu nimaadno daqiiqada ha la aamuso hoos ha loo foorarsado iyaguna ha yidhahdeen gaaladii waxay samaynaysa fiir waa aamusan yihiin naga daaya bilaah calaykum haddaan shir furanayno aayadaha qur-aanka loogu horreysiya iyagaha lagu furo waxa kale ka dambeeya waa tororog heesta aan qaadno halla baaba astaan waddanku leeyahay aan ogolaano maalin walba hadda tii soobaanu aamusnay tii kalena maanu aamusnay maxaanu xaqiraynaa shalay bay ka dhacday hoteelka halkan ku yaalay aan iyadana aamusno intaan istaagno waxay la tahay anugu sidaan ma u arko wax sidaan iskaga celinayno mas-uuliyiintu ha istaageen ha qaateen go-aana inay dadkan la dagaalamaan shacabku aan dhiiggiisa istismaarsano ka faa'iidaysano dadka intaan abaabullo aan la dagaalano dadku maanta iyagaa diyaara aan ka dayno weliba saxaafaddana waxaan isistaagah laga daayo dadka loo sheegay aan aamusnada ka daayo intaa haddaan kasoo raalli ahaada haddii hadalkayga kuleyl ku jiro waxaan ka hadlaynaay iyo waxaan ka tashanaynaay waa waddan burbursan soo roonaanaya maalinba istaab aan soo marayno waan qabaa shalay meeshu ammaanta inuu dhaamo saaxiibkii xaaf waan kaga bedelaa laakiin maxay u baahan tahay nin waliba inuu ismahadiyo ma aha waxay u baahan tahay maanta tallaabadan qaadno inaan hore uga waxayno aniga berri waxbaa la weydiin doonaa taariikh baan geli doonaa warinkii xamdulilah markuu meeshaa joogay muxuu ka qabtay laakiin yaa mas-uuliyadda qaadanaya madaxweynaha hadda jooga maxamed cabdulaahi farmaajo meesheebuu ugu yimid muxuu soo kordhiyey waad maqlaysaan hadda taarikhda soomaalida markii laga hadlayo dowladdii cabdulaahi ciise ee waxaa laga soo bilaabayaa xilligii kala guurka ahay markaasaa nin walbana soo sheegaya mid la ammaana iyo mid wax laga sheegaba aan ka fakerna markaa qof waliba wuxuu waddankan kusoo kordhin lahaa iyo buuggan la qorayo wuxuu ku darsanaa ilaa waxa waa la qoraya kolley dad baa qoraya oo ka shaqaynaya dadkan iyo dalkan cidna uma maqna ceello uma qodna annagay jawaab naga sugeen annagaa lana sugaya waxaa maalmahan aada u socsocotay shir kismaayo ka dhacay iyo dowlad goboleedyada iyo maxay soo sameeyeen iyo dowlad bay duminayaan iyo waxaan rabaa inaan idiin sheego xaqadu waxay tahay gogosha anaa dhigay jubbaland baa gogosha la dhigay maxaa loo dhigay mashaki baa ka jira in khilaafiya jireen hadallo jireen wax laysku qabsada jireen miidiyaha war layskaga gudbinay qof wali uu oogya waxaan u dhignay inaan isu nimaadno oo aan tashanno oon wada hadallo oo wuxuun isku ogaano oon soomaalinimo u tashanno waxaan ka caranaynay sida dhaqanku ah soomaalida in markii laba qof wada hadalaan la yidhaahdo adhis ababaha laisugu yimaado iyo nairobi iyo kambaalo iyo london iyo meelhiblaa shir loogu qabanayo taasaan diidanay waxaan ka hadlaynaa waxay ahayd war annagaa soomaaliya maxaa soomaalidan u ah aan isweydiino ma aha in shir dowladda federaalka lagu shirqoolayay ma aha in mid iyada wax lagaga sheegay waxaa mid iyada lagu baalayay oo lagu hagaajinayay oo lagula talinayay xidid ma nihin ma nihin dad hoosu kala foorarsanaya waxaan ka wada hadlaynaa waxay tahay bikulli ixtiraam waxa talada dadku ay tahay iyo dalka ay ku jirto iyo maslaxada inaan isu sheegno oo aan annana isu soo sheegnay dowladdana isu sheegayno bikulli ixtiraam annagoo madaxweynaha ra-iisul wasaaraha labada gol ee baarlamaanka iyo cid walba oo hayno waxaan ku wada hadlaynaa inay noqoto wax soomaali danu ah maanaan ka shaqaynin wax soomaali kala geynayn waxaanu nimid maaha wax la heshiisineed shir dib heshiisineed maaha waa shir wada tashi waxuu madaxweynuhu noogu yeedhay ma ahayn wada heshiisiin waxaan ka dalbanay dib heshiisiin mayna ahayn wada tashi iyo xaggay baashu laga jirtaa halkanay jirtaa dhinacanaa ka fiican dhinacanaa ka fiican intaa isla yidhahdaan ceeb maaha waxaa ceeba inaan waxna isu sheegi weyno bannaankana isku xamanno oo aan markaan soo fadhina wax la sheegi waayo marka dambena wax banaanka wax la iskaga sheegsheego taasaa waxaan ka doorbidnay inaan idhaahno cali oo maxaad qabtaa war cumar oo maxaad qabtaa xaliim oo maxaad qabtaa faarax oo maxaad qabtaa taasaana sax midaas aheed waxaan isugu nimid waxaa laga hadlay inaan samaysanay dallad aan isugu nimaadno waara ma aha dowlad kale ma aha dowlad kale oo madax bannaan oo madaxweyne gooni ee looqaabkaasi waa dallad ay ku midowsan yihiin oo buuggeena buluuggaa ku qoran ean haysanee dastuurka ah isagu uu qorayo inay wada tashadaan caalamkana ka wada jirta ana caalamkaa kale maana soo ararag laakiin siday sheegeen qolyaha saaxiibada ee soo ararag oo macnaheedu yahay inay wada tashadaanoo maanta arrinta gaalkacyo galmudug iyo puntland ka dhexaysa waa inaan tegi karayno oon ka shaqayn karno sidaan shalayba u tegaynay oo aan idhaahno waraan isa saxno aniga shariifku wax badan baan isku hahaynaa koonfur galbeed iyo jubbaland intaan iskuba dari doono oon lix gobol ka dhigayno calankii weli kamuuna tegin inaan isweydiino oo aan idhaahno shariifoo sidan iyo sidan ma aho xataa bal aan xidhiir ka samayno tallaabooyinka aan qaadayno iyo howlgalka la geliya waxay noqonayso oo cabdiweli iyo ninka la yidhaha xaaf iyo waxa ka dhexeeya dadka dhibka badan ee reer muduga gacanta ku hayaan taladooda iyo waxay qaban lahaayeen iyo aan isugu waxaynoon annagu bal dowladda federaalka hadday wax ka mashquushay annagu aan isku dayna inaan xal ka gaadno ee ma aha wax aan dowlado leenahay cabdiwelina waa madaxweynaha puntland guddoomiyuhu sanadka noo yahay maaha madaxweyne madaxweynaha garab simano laba madaxweyneoo wada hadlaysa maaha hadday wada hadlayaane waa guddoon sanadlaha oo qaabkaasa taa marka waxaan leeyahay waxaan rabaa inaan idiin sheego fikirkaasi inuunan ahayn sida loo tarwiijinayo suura xumadana in laga daayo dowladda waa dowladdayadii waan aqoonsannahay waan ka dambaynaa cisyaanku sharciyan ma bannaana madaxweynaha iyo guddoonka baarlamaanka iyo prime ministerada iyo kulli waxaasoo dhan waa mas-uuliyiintii aan la shaqaynaynay xaq bayna noogu leeyihin waxaa laga rabaa iyaga markaa wixii xumaada annagu waxyar baan ku yeelanaynaa iyagaa inta badan qaadaya wixii wanaagsanaada iyagaa inta badan qaadaya iyagaa magaca ku yeelanaya inay noqdaan kuwo u dadaalaya oo ka dadaalaya oo garanaya dadka ay xukumaan iyo kuwa yihiin waxaan rabaa inaan mas-uuliyiinta kulligood u sheego garta waddanka la xukumo waa kuma waddankaan xukunnaay een mas-uuliyadda u sheeganaynaay waa ka aan hawada ka xukunno ee dhulka ay ragga kala haystaan waxaynaan haynin haddaan xukunno maxaan xukumaynaa hadduu dadkuwa dhammaado maalin walba intaas ay socoto waxaan rabnaa inaan garasho u leenahay cidda aan xukunno waddanka aan xukunno midka uu yahay meeshuu ku yaallo dadkiisa kuwa yihiin maalin walba ama waxaad arkaysaa massage laguu soo diraya ama qof iridda taagan oo leh magafa ilma liibiya igaga haysta bal inta kale iska daa maalin walba hooyaa taagan baryo u taagan qaaraan baa la gurayaa guri baa la gadayaa jingadii ay ku jireen baacwaanhayd bay dib u gadayaan booskii baa la gadaya oo maxay tahay gabadhii iyo wiilkii ama gafa ku haystaa liibiya beerkaa lagala baxay kelibaa laga bixiyey war maalin walba qaraaca baan ku jirayna dadkan intaan faloorkan fadhidaa mas-uuliyiin u ah amaa wallaahina iyagaa la weydiinaya aan isku dayno inaan kor u fakarro waxyaalaha hoose waxaan anugu tabanayo waxa cali tabanayo waxa cumar tabanayo kulli intaan ka baxno waxaan ka hadlaynaa inay noqoto wax dadka iyo dalka waxtarua waan ka tegaynaa beri laa shaka ka isdhariijiya iyo kaan isdhariijin haddaan mooshin laga keenin iyo haddaan ku kaloo eriyaya imanin iyo haddaan makhaashir lagu qabanin iyo waxaa markii laga soo tago timeka unbaa dhammaanaya hadduu u bato laba teeranba qofku joogi karaa kuwa istaydyada ma aqaana hadda waxa ugu qoranba dastuurka intay joogi karaan iyagana waa on laba ka badan ma jirtaan maran ama halkayban soomaalidu dhamaysan qof waliba markaa adoog inaad tagayso waari maysida hora ka haro maalintaad joogto waxaad qaban karaysa qabo maalintay kula talada kula gudboon tahay inaan qoomoonno markaan ka tagna aan idhaahno alla ilahay maalintaad sidaa ahayd inaad sidaa tidhahdaa fiilan soomaalidu waxay u badan tahay qofku markuu mas-uuliyadda ka tagu talada helaa markaasuu wuxuu odhanayaa saasaa fiican hadda nin kastoo soo maray u fiirsada wax kastoo uu shalay ku madaxadkaa maanta wuxuu ka odhanayaa taladaa saasaa fiican oo saasaa fiican sababtoo markii uu joogay magafaa haystay soo maha yaa markii uu joogay waxbaa hayey magafaa hayey si kaley wax u jireen way ka qarsoonayd laakiin markuu ka dega way kusoo degaysaa sida waxyigii markaasaa waxaad arkaysaa isagoo tala wanaagiisa ufir nin kastoo mas-uul soo maray maanta tala weydiiya wallaahi waxa ugu fiican buu idiin sheegaya dadkana aan kuwa annagaa nala talin iyo kuwa mas-uuliyiinta kale la talinaya kulli yaynana qarqoominin oo yaan dadka inta badan tushuush badan lagu furin ha loo daayo inay madaxdooda bal si dadku u fakaraanoo tala wanaagsan qaataanoo wax fiican ha lagula taliyo aniga marka layla talinayo ha la ii sheego waxaan ku khaldanahay ammaanta yaa la iga daayo yaan ammaan la ii bilaabin ha la yidhaha warmiyaho dhigica baad tahay khaladkanaad geysatay meeshaa kaama jirto tallaabadaas sax ma ah taa waa dulmi middaa ilaahay baa kugu cadhoon taasaa talada dhabta ahayta haddii laakiin markaan isla joogno qofkan waxa rabe uu ammaano oo marka dambe anna quruur baa igu dhici sooma ha lana siiyo talada dhabtee mudannahay in lana siiyo ha lanoo sheego oo dadku ha naseexeen sababtoo anigu wejigayga ma arko laakiin gabadha iga soo horjeedaay waxay arkaysaa wejigayga waxay onaysa axmedo meeshaas malaha derbigaad saarta iyo cajiin baad kaa mara iyo waxba igu sheegi sooma taasaa saxa marka waan qaadanayaa marka ilaa muraayadda qofkan kale isagaa iya aan taasna qaadana haddii ilaahayba waxaan codsanayaa maanta fursad baan haysanaa shacabkan dhibaataa soo gaadhay taariikhda ha laga faa'iidaysto dadkani aan dagaal galno aan iska dayno istaagga iyo foorarsiga iyo weerka caseen qaadanayno oo aan la dagaalano nimankaas oo aan diin bay nagula dagaalamayaan culimmadu ha kacdo oo hooyooyinku ha istaageen oo ganacsatadu ha istaagto oo waxgaradku ha kao oo kuwa ganacsatada ee cabsanayee dhinaca kale ka warwareejinaya inaan cidna loo tulayn ha arkeen oo ka hoteelka deganaya hoteelka iskale canshuurta hadduu bixin waayo shabaabku lacag bay ka qaadayeen hadduu bixin waayo waan kaa duwinaynaa laleeyahay intuu meeshooda ugu tago ha kula soo dagaalamo oo xakamka kuwa ka dhiganaya intaan ka qabana aan layno oo aan dagaalkaa galno ani midaasa ila tahay waddankan amnigiisu wuxuu u baahan yahay gacan adag in lagu qabto oo ay noqoto decision adag oo kulligeen aan ka wada shaqayno maaha markaan sidaa lahay qof waliba inuu mas-uuliyadda amniga uu qaadanayeen waa in cid looga dambeeya ay jirto dadka kaleo dhanna ay ku ixtiraamaan shaqadooda xildhibaanku waa inuu ku ixtiraama hay-adaha amniga hooyooyinku waa inay ku ixtiraamaan hay-adaha amniga aabbayaashu waa inay ku ixtiraamaan wasiiradu waa inay ku ixtiraamaan mas-uuliyiintu waa inay kulligood ku ixtiraamaan oo looga dambeeyo jahaaska amniga shaqada uu ku jira iyo khadku leeyahayo hadduu idhaha istaag waa in la istaago haddii la noqon waa in la noqdo haddii la arko waddo xidhan waa inay xidhnaato dib uga noqdo qofku oo una teesara la soo bixin teesara aad la soo baxaysaa riski kaluu kugu yahay in lagu aqoonsada lafteedaan kuu fiicnayn inaad markaa meel walba teesara kula soo baxdo iyo waxaan aan ahay inaad tidhaahdo waxaa ka fiican waxaad qabanaysa adoo si toos u qabta aad baan idinku mahad celinayaa haddii hadalladayda kuleel ku jirana waan idinka raaligelinayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu